بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون حجرني كتاب التوحيد عشر كان وعشر بقول يكو وحانا كشرحينا وكبلابانيا باب كتضبية لباتناد wuxuuna u baabeeyey sheikhu raximah allahu tacaala baabu maa jaa fi tadayur baasaysiga wixii ku yimid ayuu baab u yahay ay macnaha axaadiidta ku soo aroortay oo nahyiga oo inaga nahyinaysa tadayurka ayuu baab u yahay wuxuu keenay shiikhu laba aayadood iyo dhowr xadiid marka insha allahu tabaaraka watacaala casharkan hore waxaan ku sharaxaynaa labada xadiid labada aayadood oo ugu horeeya iyo labada xadiid iyo tacriifinta aynu tacriifinayno diyaradu waxa ay tahay qowluhu awalan uu yiri baabu maa jaa fi tadayur atadayur waxa weeye waa ismu masdar min adiyara min atadayur ayay ka tilmaama min adiyara waa baasaysiga waa baasaysiga la baasaysanayo shimbiraha waayo waxa ay samayn jireen oo dhaqankoodu ahayd carabta in ay shimbiraha waxa weeye ka faashadaan oo ay baasaystaan xagga luuqadana waa sidaas oo waxa weeye tadayurku waa maaragtay shimbiraha laga min adiyara laga keenay ama xagga isdilaaxa oo sharciga waxa weeye waa atashaa-um waa baasaysi inaad baasaysatid min almar-iyi waxa la arkayo aw ilmasmuuc ama wax la maqlayo aw ilmacluumi ama wax la garanayo waxaad doontidba ha u dhacdee haddaad tashaa-um baasaysi la timaadid waxaad ku dhacday nahyigaa soo socda axaadiidtana ayaan ku sharaxaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala laakiin wuxuu yidhahdaa sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala waxaad ogaataa akhi fillaah qofka hadduu baasaysiga ku dhaco waxa weeye laba arrimood oo khatara ku imaanaysa kow midda ugu horeysa waa qadaca tawakuluhu ana mutadayir kan waxa weeye baasaysanaya oo tadayurka la imaanaya qadaca tawakuluhu tawakulkiisii cala allahi u ilaahay tala saaranaya ayaa go-ay wactamada calaa gayri illaah wuxuu ictimaaday markaas oo tala saarsaday waxaan ilaahay ahayn asalkana waxay ahayd inuu ilaahay tala saarsado midda labaad oo waxa weeye iyadana kasii daran waxa weeye macnaha waxaan uu tala saarsaday oo waa waxaan laa xaqiiqata lahu ها لأنه اعتمد على شيء لا حقيقة له شمبيردو شيء waxay samayn jireen markay safarka u baxayaan shimbir buu isku soo aadinayaa shimbirtaasuu kicinayaa tuurayaa markaasay markay duusho hadday dhinaca midigta u duushana tafaa'ul buu ka dhiganaya wuxuu leeyahay safarkani waa khayr weeye waa abshir waa ku soconaya hadday dhinaca bidixda u duushana waa baasaysanayaa safarkiina wuu joojinaya idan marka tawakulkii ilaahay la rabay inuu tala saarsado oo tawxiid ahaa oo wanaag ahaa tawakulkiisi waa dhaawacmay shimbirtaanna inay bidix u duushiyo inay midig u duusho wax ay asbaaba iyo wax xaqiiqaa oo ay keeni karta ma jirto arrimahaanna waa biyadillaah wixii kugu dhacaya waa wixii allah kuu qadaray ee shimbir baa bidix u duushay midig u duushay waa waham ay iska wahmiyeen oo iska ictiqaadeen oo aan wax xaqiiqaa ku sugnayn waa marka tawxiidkii iyo tawakulkii ayuu dhaawacayaa liannahu allah subxaana wa tacaala wuxuuna amray inaynu isaga tala saaranno ha waxa weeye wacbudhu watawakal calayh ayuu yidhi allah wcala allahi fatawakkaluu in kuntum muuminiin waxay asalka iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin ilaahay la tala saarsado ilaahay la caabudo ilaahay lagu xiraado marka sida axaadiidta inoo imaan doonto oo nebigu inoo tawjiihinayo qofka hadday waxaa ku dhacdo adkaarta uu akrinaya waa inoo imaanaysa taa marka waa tacriiftaan uga gudbaynaa intaa Ee, soomaaliduna aad bay ugu badan tahay oo waynu arkaynaa xadiidkan ku arkaynaa waxa uu yidhi wa qowli llaahi tacaala laba aayadood buu shiikhu keenay aayadda hore waa fii suurati acraaf oo waxay ka hadlaysay qisatu nabiyullaahi muusa calayhi salaam marka alaa inamaa daa'iruhum cinda allah walaakina aktarahum laa yaclamuun waxaa ka horreysay aayadda wain tusibhum sayi'atun yatayaruu bimuusa waman macah haddii ay dhibaata ku dhacdo oo waxa weeye markii ay beeniyeen nabiyullaahi muusa oo fircoon iyo qomkiisa ay beeniyeen abaar baa lagu saliday waxa weeye duufaano iyo waxa weeye mashaakil ayaa lagu saliday haddaba markaasay nabiyullaahi muusa bays- baasaysteen oo waxay yidhaahdeen adiga ayaa dhibtaan oo dhan noogu sabab aha intaada noo imaan ka hor barwaaqo iyo wanaag baanu ku jirnay adaa dhibta noo keenay Mhm. markaasaa ilaahay waxa uu yidhi alaa inamaa daa'iruhum cinda allah Ee, macnaha waa alaa waa istiftaax waa litambiih tawkiid waa la adkaynaya alaa inamaa daa'iruhum inamaana waa xasri inamaa daa'iruhum ay camalkan iyo waxaan waxaan dhibaatada ku dhacday iyaga ayaa sababta la yimid weeye oo dhibtaan kugu dhacday waa bimaa kasabat aydiikum weeye waxaan idinku dhacay haa wayacfu can kathiir maa asaabat min musiibatin ilaa biidni illah waxa weeye wax kasta oo aad samaynaysaan wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wayacfu can kathiir idan marka idinkaa la yimid sababtan ee nabiyullaahi muusa lama imaan waa walaakina aktharahum laa yaclamuun ha saas wey aayaddaas waxay kutusaysaa marka aayaddaasi oo caddaynaysaa inay nabiyullaahi muusa u tiiriyeen dhibaatadii ku dhacday sabab uga dhigeen laakiin nabiyullaahi muusa dhibaatada lama imaan idinka ayaa cisyaanka la yimid culimmaduna waxay yidhaahdeen dadku marka hore oy jahliga ku sugan yihiin xumaanta ay samaynayaan inaan lagu ciqaabin baa dhici karta oo loo kaadiyo ha waayo il- allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula marka xumaantii bay isaga jireen markii nebigii loo diray ay beeniyeen ciqaab baa kusoo degtay waayo nebigii bay beeniyeen marka idinkaa sababta la yimid wey aayadda labaadna waxa weeye ee markii fi suurati yaasiin allah markuu kasoo sheekeeyey wadrib lahum mathala mathala alqar- ee waxa weeye wadrib lahum mathalan asxaaba alqaryati id jaaha almursaluun id arsalnaa ilayhim ithnayni fakadabuuhuma facazazna bithaalithin faqaaluu inaa ilaykum mursaluun ilaa aakhir aaya markii ay rusushii u sheegeen xaqii iyo wanaaggii ay beeniyeen ayaa dhibaata ku dhacday markaasay yidhaahdeen tadayarnaa bikum waa idin baasaysanay baasaysi idinkaan idin baasaysanay ay waa tashaa'um dhibta idinkaan noo keenay haa markaan dhibtaan idinkaan la yimid awal waa iska fiicnayn markaasay nebiyadii loo diray rusushii loo diray baa u jawaaba waxay ku yidhaahdeen daa'irukum macakum macnaha dhibta idinku dhacday idinka ayaa u sababa daa'irukum macakum a in dukirtum haddaanu idawaaninay ma annagana baasaysanaysaan baa meesha ku qadaran haddaanu idawaaninay oo wanaagga idiin sheegnay oo diin idinku yeernay ma annaga ayaadna baasaysanaysaan marka idinka ayaa keenay wey ha daa'irukum macakum a in dukirtum bal antum qowmun musrifuun idinka ayaa aqoon xadgudbay oo dulmi iyo xadgudub ku jira ciqaabtuna saasay idinku timi waa bimaa kasabat aydiikum wey ha idan marka labada aayadood iskama hor imaanayaan oo waxa weye aayadda hore waxaa la yidhi inamaa daa'iruhum cinda allah ilaahay xaggii buu ka yimi alaa inamaa daa'iruhum cinda allah ey ilaahay baa qadaray oo idinku keenay aayaddan dambena waxaa la yidhi daa'irukum macakum ey idinkaa sabab u ah wey marka sababtii idinkaa la yimid ilaahay baana qadaray ee nebiyada iyo rususha iyo dadka wanaagga idiin sheegayaa iyagu wax sababa kuma leh mana ay keenin dhibaatadeeda ku dhacday ciqaab ilaahay xagga idinka timid weeye mana ida- ladinka qaadaya inaad ilaahay u toobad keentaan usoo noqotaan weeye markaasaa waxa weye dhibaatadii laydinka dulqaadi karaa marka labada aayood iskama hor imaanayaan soomaalidana in badan way sameeyaan oo waxa weye dadka qaar baa ku odhanaya waxa weeye berigii hore oo wax walba waanu roonayne markii dadkii wadaadadii bateen baaba dhibaatadii badata haddee dhibaatada waxay u badanaysaa awal haddaad jaahi- jahli jiray oo wax dadka xaqa u sheegay ayna jirin ee dadka waa loo cududaarayey oo jahligooda ayaa loogu cududaarayey laakiin markii xaqa loo sheegay hadday xaqa diidaan waa la ciqaabaya oo ciqaabtii imaanaysa xadiidka marka aynu fiirina xadiidka ayaa si fiican u sharaxaya masalada tadayurka وعن أبي هريرة رضي الله عنه وحو يري آه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحو يري لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أخرجاه إمام البخاري مسلم أيوري وزاد مسلم ولا نوء ولا غول ولا غول آه، مركز حديث كان riwaayadda muslim ku siyaadiyey iyo intii saro lix mas'ala ayay sheegtay waana xadiidku waa saxiix oo imaam albukhaarina fi kitaab ibi buu ku warinayaa imaam muslimna fi kitaab salaam buu ku warinayaa baabu laa cadwa halka ayuu ku warinaya imaam muslim wuxuu ku warinay eh, imaam bukhaarina baabu la- eh, eh, haamada ayuu ku warinay laa haama idan marka lixdan arrimood aynu sharaxno nebigu marka ugu horreysa waxa uu yidhi laa cadwa haddaba qowluhu laa cadwa waa gudbin weeye isku gudbin ma jirto qofkan hadduu maanta xanuunsado xanuunkan isagu ma gudbin karo oo qof uma gudbin karo laakiin wuxuu ku gudbaa xanuunku biidn illaah idinka ilaahay buu ku gudbaa waxau yidhahdaa sheekh cuthaymiin macnaha ma waxaa la nafyinayaa laa waa naafiya ma waxaa la nafyinayaa wujuudkiisa oo cadwa maba jirto oo isku gudbin wax la yidhaahda maba jiraan miya mise waxaa la nafyinayaa ta'fiirka miyaa la nafyinaya Xa- waxa weeye sida saxiixa waxaa la nafyinayaa oo la diidayaa waa ta'fiirka xanuunkan qofka ku dhacay isagu naftiisa uma gudbi karo ta'fiirna ma leh qofkana had- uma gudbi karo laakiin bacda idn illaah ilaahay idankiisuu ku gudbayaa ilaahay qadarkiisuu ku gudbayaa marka xaqiiqadu saas waay waxaana taa u daliila axaadiidta nebigu uu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam fira min almajduumi firaaraka min alasad buy nebigu qofka qaba xanuunka la yidhaahdo eh, judaamka oo dhibta badan oo huraya huraaga dadka qaarna yidhaahdaan oo dhibta badan xanuunkaa qofka qaba nebigu wuxuu yidhi ka carar sidaad libaax uga cararaysid imaamu muslim yaa warinay waxa weeye waa xadiis saxiixa bukhaari iyo saxiixeynkaa warinay waa xadiis saxiixa wa waxaa kaloo sugan nebiga calayhi salaatu salaam xadiid inuu nin judaamkaa qaba uu nebiga yidhi waan kula bayca ila- waan kula baayactamaya oo soo islaamay markaasuu nebigu wuxuu yidhi irjic makaanaka meeshaada ka noqo ka noqo faqad baayacnaaka nebigu gacantiisa waa ka fogeeye ma taaban idan marka waxay taa ku tusaysaa xanuunkana inuu gudbayo oo xanuun gudba yahay laakiin waa bacda idn illaah ee isagu taathiir male sidaa daraaddeed baa xadiidkana nebigu wuxuu ku yidhi laa yuuradu almumaridu cala almusaxi waxa weeye ca- ee- ee, geela xanuunsan laguma dhex daro laguma soo arooriyo geela caafimaadka qaba hala kala saaro idan marka khulaasatlqowl waxa weeye waxa la nafyinaya waa ictiqaadka inaan la ictiqaadin haddaad aragtid qof xanuunsanaya ilaa wa ilaa ana xanuunkii waa igu dhacaya hadhiin soomaalida qof baa arkaysaa mid baa hargab qaba ah waadna ag martay waxa weye hargabkii baad nagu riday waa taas waa khalad haddaan ilaahay kuu qadarin kugu dhixi mayo sidaa daraaddeed baa arkaysaa laba qof ciyaalkii iyo gurigii hooyadii aabbihii qaarna hargab qaba qaarna ku dhici mayo ha qaar baa tv ku dhacaysaa qaarna ku dhici mayo idan marka waxa weeye tawakul cala allaahi baa la rabaa ee sida xaqiiqadaa waxa weeye xanuunkaani isagu iskama gudbe e haddii ilaahay kuu qadaruu gudbaya marka xanuunku xanuunadu waa gudbaan oo waa la iska ilaaliyaa laakiin ma aha macnaheed inaad ictiqaadid oo tiraad ilaa wa ilaa ana waa igu dhacayaa taa ha ictiqaadi taa waa cadwa waa gudbin ma jirto wey ee iskuma gudba xanuunkee bacda idn illaahi buu gudbaa haddaa ilaahay qadarin ma gudbayo waxa uu yidhi nabigu jumlada ku xigtaa walaa diyara waa baabka wax ee, meesha loo baabeeyey diyaradu waa baasaysiga weeye shimbiraha ayaa laga soo qaatay waayo shimbirahaasay ka baasaysan jireen soomaaliduna waa ka baasaystaan oo shi- shimbirta la yidhaahda dhabadan u aqaana anagu magacyo kalena soomaalida qaar baa u yaqaan hadday qofka isagoo soconaya hortiisa inta ka duusho ay dhinaca bidixda u duusho waa baasaystaan soomaalidu oo waxay yidhahdaan safarka khayr kuma jiro ha shimbiro badan bay baasaystaan oo saas oo kale marka lama rabo qofku inuu waxaa baasaysigaa tashaa'umka uu galo lama rabo dumarkaa u badan ilmihii qof baa guriga soo booqday ilmuhu eegay waa xanuunsaday ha heblaha maanta guriga timid ee ilmihii baa xanuunsaday waxaasoo dhan waa baasaysi weeye loomana baana waxaa in la baasaysto aad iyo aad bay soomaalidu ugu badan yihiin baasaysigaas Ne- wa qowluhu qowlka sa- ee jumlada saddexaad wuxuu yidhi walaa haama tanna waa shimbirka la yidhaahdo buumada soomaaliduna ay guumayska u taqaano ha shimbirka guumayska ay yidhaahdaan weeye waxayna u baasaystaan dadku carabtiina waxay samayn jireen oo ay u baasaysan jireen ee, shimbirka waxay yidhaahdeen haddii qof la dilo oo waxa weeye dulmi lagu dilo qofka naftiisii baa shimbirka la gelinayaa markaasay shimbirka intay soo duusho bay reerkii laga dilay ninka ayay gurigooda soo ag fadhiisanaysaa way qaylinaysaa markaa ma aamusayso ilaa loo aaro qofkii saasay ictiqaadsanayeen soomaaliduna waxay ictiqaadsan yihiin shimbirka laftigiisa guumayska haddii uu guriga agtiisa ka qayliyo geeri buu wadaa oo qof baa la dilay ama qof baa dhimanaya waxaasay aaminsan yihiin ha waa caqiide aad iyo aad u xun culammada qaarna waxay ku fasireen oo waxay idhahdeen may haamadu waa xanuun caloosha ku dhaca oo waxa weye la isku gudbiyo laakiin eh, culammadu waxay u badan yihiin kan ah shimbirkaas inuu yahay marka shimbirkaasi wuxuu og yahay ma jiro ha baasaysanin haddii gurigaaga shimbir ka aqayliyo waxna ha ku tuurin hana baasaysanin waxaan ilaahay kuu qadarina kugu dhici mayaan wey Mm. waa in la iska ilaaliyo waxa uu jumlada afraad oo xadiidkan sheegay waxay tahay walaa safar oo nabigu wuxuu yidhi laa cadwa walaa diyara walaa haama walaa safar safar waa bisha caadiga oo bilaha islaamka ka mid ah waa bisha labaadoo sanadka shahrullahi almuxaram marka laga bilaabo oo bisha muxaram oo xajka ka dambaysa waa bisha ku xigtoo labaadoo safar waxa weye iyadana xaggee laga baasaystay waxaa baasaysigu iyadana waxay samayn jireen bishaa safar bay baasaysan jireen oo waxay odhan jireen bisha safar reer lama dhisto waxa weeye e, ma wanaagsana waa tashaa'um bay ku samayn jireen soomaaliduna meelo badan bay bilaha ka baasaystaanoo bilaha qaar bay baasaystaan oo waxa weye maalmaha qaar bay baasaystaan waxay yidhaahdaan arbaca bilu dambays lama guursado gabadh reer lama dhiso gabadhii dha- dhalata maalintaa arbaca bilu dambays saddex nin baa ka dhimat waxa waa khuraafaad wey qof walba qadartii rabi buu ku dhimanayaa bishaan safar bilahay la mid tahay wax ay wadato iyo wax dhibaato ah ay wadatana ma jirto in la baasaystana ma aha dhibna ma keento bilahay la mid wuxuu sheekh cuthaymiin radiyey oo waxa weeye uu diiday ee, culummada qaar kalena ay ku- ee, saasoo kale u radiyeen macnaha in la yidhahdo dadka qaar baa waxay yidhahdeen baasaysiga ay baasaysanayeen ayay waxay u bedeleen safaru khayr ha bishii safar oo khayrka ahayd taa laftigeedu waa nooc mina baasaysiga ka mid ah lama ogola oo- oo wuxuu yidhi sheekh cuthaymiin waa bid- ee, in lagu qaabilo maalan wax iyagu waxay u haysteen bil shara inay tahay annagu bishii khayrkaan u bixinayna maya bishaani iyadoo bilaha caadiga ay ka mid tahay wax gaar ku ana ma jiraan dhibna ma keento ha ictiqaadin marka bisha safar inay dhibaato leedahay bilaha bilaha la yidhaha bila samana soomaalidu way ictiqaadsan yihiin oo waxay yidhahdaan geela lama bixiyo haa reer lama dhiso waxaasoo dhan bay ictiqaadsan yihiin waa khuraafaad aan waxba ka jirin weeye bilaha ilaahay baa abuuray waxa weeye waa bilahaas taariikhda oo lagu loogu talagalay in lagu ogaado waktiga iyo siduu u socdo marka safarna wax gaar ku ah ma jiraan intaas markaa bukhaari iyo muslim aa wariyey waxau yidhi wasaada muslim walaa now ah nowgu waxa weeye waa min alanwaa waa xidigaha waay waa inoo imaan doontaa baab dhan bay ku imaan doontaa alistisqaa bilanwaa macnaha waxay waa xidigan u yaqaaniin dirirka soomaalida waxay ku leeyihiin dirirkiibaa halkaa marayo sanadka waa barwaaqo dirirkiibaa halkaa marayo sanadka waa abaar haa todob baa saag maray xidig hebel baa halkaa maray waxaasoo dhan wax ka jira male waxa weeye xidigu roobna ma keeno waa un keliya manaasilulqamar iyo waktiga iyo ayaa lagu gartaaye waxa weeye hameenba meeshuu joogo xidigaha lagu garto oo dayixu waxau leeyahay sideed iyo labaatan uu dego sideed iyo labaatankaana mid walba hameenba wuxuu ku beegan yahay xidig xidigaasaa magac loo yaqaanaa waxaa lagu gartaa taariikhda iyo manaasilulqamar laakiin wax roobna ma keeno waa baabkaasaynu ku sharaxi doonaa al-istisqaau min anwaa qofka aamina inuu waxa weye ay khatar tahay waxa uu yidhi walaa uul uulku waxa weeye waxay aaminsanaayeen carabtu jaahiligii qofku markuu safro waxbuu arkaya shayaadiin baa istusaya talawun bay u samaynayaan midabyo markaasuu qofkii baqayaa oo leeyahay jin baa waxa weeye isoo weeraray balaayaan arkay safarkiibuu ka soo noqonaya wuu baqayaa marka uul bay oran jireen ama qawl waxa weye ama quluul quluulku waa khiyaanada laakiin kana waa walaa uul marka kaana wax jira ma aha waa shayaadiin iyo wax qofka maskaxdiisa ku cayaaraya ee wax ay macno leeda ma leh ilaahay tala saaro waxa weye waxaana shakigaana ha isgelinin waa waxa waswaaska iyo dhibaatada laga qaado marka qofka muslimka waa inuu ka dheeraado wey lixdaa arrimoodba waa wax jira maaha waa in la iska ilaaliyo baasaysigaas aad iyo aad qofku iska ilaaliyo wey waxa uu yidhi walahumaa min xadiidi anas ay bukhaari iyo muslim waxay wariyeen min xadiidi anas laa cadwa walaa dhiyara labadaa waa soo sharaxnay wa yucjibunii alfa'lu nebigu wuxuu yidhi waxa anigii cajab gelinaya alfa'lu waa saadaasha wanaagsan qaaluu waxay yidhahdeen wama alfa'lu waa maxay qaala alkalimatu tayiba waa kelmadda wanaagsan wax markaa aragtid kelmad wanaagsan oo waxa weeye tafaa'ul xasan baa la yidhaahdaa sidii nebigu maalintii sulxulxudaybiya markii suhayl ibni camar loo soo diray uu yidhi sahlu amrukum waxa weye sahlu amrukum amarkiinii sahl buu noqday waa tafaa'ul maadaama suhayl ninkan loo bixiyey waa sahalyare oo kale suhayl ayuu ka tafaa'ulaya idan marka atafaa'ul alxasan baa la yidhaahdaa wax wanaagsan inaad saadaashatid ayaa wanaagsan laakiin waxa xun waa looma baahna iyo baasaysiga marka imaam albukhaarina fi kitaab dibi buu ku warinayaa xadiidkanna sidoo kale imaamu muslimna fi kitaab isalaam khulaasat lqowl marka labada xadiid iyo aayadahaasba waxay inaga nahyinayaan oo inoo diidayaan inaynu baasaysi la nimaadno waana inoo imaan doontaa markaa axaadiidta ina tusaysa qofka hadday waxaan qalbigiisa ku soo dhacaan muxuu samaynayaa oo qaabkee ayuu marka uga badbaadayaa seebuu ilaahay u tala saaranayaa waynu gaar baan ka dhigaynaa insha allah axaadiidta kale waa dhowr xabo iyagana gaar baynu ka dhigaynaa marka hadda labadan xadiid iyo labada aayadood ayaynu cashirkan kaga tegaynaa waa inagu dheeraanaya haddii kale walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin